hadda howlgalka waxa uu marayaa meel wanaagsan ciidamada waxay ku baxeen labada wado oo dhanka jambaluul iyo dhanka basra qaybta hore hadda ciidamadani waxay ku sugan yihiin xagga iyo basra waa gartay ilaa iyo markii howlgalkan uu bilowday ilaa iyo hadda tirada al-shabaab ama lagaga qabtay ama lagaga dilay haddaad la wadaagto dhegeystayaasha xalay waxaa dhacay iska hor imaad aan sidaa usii buurneyn oo kooxaha nabadiidku iyo ciidamada xooga dalka uu dhex maray oo kooxaha nabadiidku shan ka mid ah dhagarqabayaal meesha lagaga dilo al-shabaab sidaan ogsoonnahay ma ahan kuwa ku dhiiran karaa ama u istaagi karaa ciidamada xooga dalka marka ay maqlaan in dhaqdhaqaaq uu jiro goobaha hore ay ugu sugnaayeen waa ay kasii siqayeen kaga sii baxayeen goobihii ciidamada militariga ee xooga dalka hadda waxay la wareegen ilaa iyo dhowr saldhig oo horey runaantii kooxaha nabadiiska ay ugu arimi jireen shirqooladana ay kasoo maleegi jireen hadda deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadani xooga dalka waxaa kamid ah tuulada jambaluul iyo tuulada balow iyo runaantii meel basra aan sidaa uga sii fogeen oo isla degmada afgoodaas imaanaya waxaa jira intaa udhexeysa labada ciidan dhexdooda kooxaha nabadiidku meel ay ku go-doonsan yihiin howlgalkana xoogaa waxaa hakad geliyey roobab oo maalmihii dambe ka da-ayey gobolka waa gartay guddoomiye waxaa la leeyahay al-shabaab maleeshiyadooda sida adiga baad carab ku dhufatay marka ciidamada dowladdu ay meel tagaan iyaguna way kasii baxaan iyagoo hubkoodii wata werwer intee leeg ayay idinku haysaa in weli maleeshiyaadkii ay hubkoodii iyagoo bad qaba ay meeshii ka tegayaan oo ay guurguurayaan oo magaaladii ama tuuladii aad tagtaanba ay idinkaga baxayaan howlgalkan wuu ka gedisan yahay howlgaladii hore loo sameyn jiray kooxaha nabadiidku ogus ma ahan kuwa hadda laga harsan yahay hakadka hadda waxa ku imaanaya oo ciidamada gelinaya waxay tahay dhulka hadda aan ka howlgalen oo ciidamadani xooga dalka ay ka howlgaleen waa dhul dhowey ah oo caramidow ah oo baabuurta aanan u saamaxaynin inay maraan gaadiidka ciidamada xooga dalka soomaaliya inta badan ay isticmaalayaan runaantii welwel saa u buuran naguma hayso wax hadda laga haraya ama looga hari doonana ma ahan goob kasta iyo ceel kasta iyo geed kastana waxay ciidamadani wacad ay ku mareen iyagoo garabsanaya shacabkoodii iyo maamulada ka dhisan jilooyinka iyo degmooyinka gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaanba geyiga soomaaliyeed in ay la wareegi doonaan koox kasta oo nabadiid ah oo qalqal gelinaysa dhibaateynaysa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dabcan shacabka ku nool deegaanada muddo fara badan bay ku hoos noolaayeen xukunka al-shabaab oo waxaan filayaa in ciidamada dowladda soomaaliya markii ugu horreysay oo meelaha tuulooyinka qaarkood ay gaaraan ay tahay dadku maxay idin sheegayaan rajadoodu maxay tahay kooxaha nabadiidka deegaanada hadda ay ka baxeen run ahaantii shacabku waxay si qalbi furan ay kusoo dhaweynayaan ciidamada xooga dalka sidaan ogsoonnahay waxaynu ku jirnay bishii aanu soo dhaafnay zakadii run ahaantii dadku ay si qasab ah lacaga baada ay ku qaadayeen oo dadka ay ku qasbayeen oo lacaga oo ay ku tilmaameen in ilaah dartii loogu jihaadayo dadka ay ku qasbayeen oo si zambilah oo cabsi gelinayo iyaga ay hore ugu qaadayeen baadaas dadkii waxay noo sheegayaan in ciidamaduba ay soo daaheen oo waxaad dareemeysaaba in ummad u baahneed in laga xureeyo culeys dul saarnaa in loo tagay wa waa gartay deegaanada hadda al-shabaab ay kaga harsan yihiin gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in meelaha qaarkood dadkii ay farayaan in jeedkii la gooyo biyihii kanaalada ama webiyada lasoo lagu furo si ciidamada dowladda soomaaliya howlgalka bilaabay ama weerar kasta oo kusoo wajahan ay isaga ilaaliyaan oo markaa ay ay hakiyaan wararka noocaa ma helaysaan idinku
deegaanada rur-ahaantii inta badan iyagu shacabka ay ku amrayaan in wadooyinka la gooyo waa dhanka beriira awdheegle janaale dhanka hadda ciidamada ay u ruqaansadeen rur ahaantii inta badan meelaha iyaga ay fari lahaayeen degmada balcad ciidanka kasoo dhaqaaqay ciidamadii degmada afgoya kasoo dhaqaaqay ee hadda gacanta ku haya waxa ay farayaanna waxay noqonaysaa hadal un in laga maqlo oo laga aamuso waayo shacabkii waxa ay dareemeen dhibaatada dadka ay ku hayaan kooxahaas nabadiidku awaamirta kasoo baxaysa ma ahan maalmahan dambe mid sidii hore u dhaqan gasha laakiin minallaahi aba hadda roob noogu imaaday oo roobkii deerta ayaa noo bilowday howlgalkii intiisa badan hadda waxaa hakad geliyay roobkaas weeyaan iyadoo maalmihii dambena wax ka gedisan howlgalka hadda sida uu ku socdana laga arrinsanayay maamulada degmooyinka iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada xooga dalka si aan looga harinba roobka dartiisa kooxa nabadiid ugu dambeyntii deegaanka walaweyn iyo afgooya jidka isku xiraa waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegaya amni darro iyo dad shacab oo gawaari lagu rasaaseeyey qaar lagu dilay hadda ammaanku waa sidee inta udhexeysa afgooye walaweyn degmada afgooye iyo degmada walaweyn inta udhexeysa amnigeedu hadda aada ayuu u fiican yahay ciidamada militariga ee ku sugan deegaanada taxtiile iyo baladoogle iyo walaweyn iyo waxaa iskaashaday ciidamada ku sugan degmada afguye ee daraawiishta waxaana wada qoranay heshiisyo in kooxba meesheeda ay ka roondeyso degmada walaweyn xadkeedina ay iyada ay ka roondeyso degmada afgoyena sootinteedii iyada ay ka roondeyso sidaa ummadii lagu badbaadiyo